markii madallo wada talladoowka qaran ee ku dareeri magaalada kismaayo ee lanku hadlahaya hanaanka doorashooyinka sanadka labada kuntumu ilita xilligii wakhtiga dhammaadaa oo xiliga dowladda federaalk soomaaliya iyadoona madaxda soomaalida ee shirkaasay ku qiibgali iska afgoradeen qodobadii laska haaye warar hordhaace oo uuna ku helahayna magaalada kismaayo wayba sheegahayeen in laska afgoraday ini baarlamaanka soomaaliya ee dabyaaqada sanadka labada kuntum ilitir la dhisi doona laha kuxulo nidaamka ama afar beelood ibar meelaha qalka sarana laha kuxulo doona habdeegaan oo ee degmooyinkii walaay ku dambey kunsagaalboqolsagaalakowti kale wayba gebi ahaan meelo laku saaraya ini usijara muddo kororhsi maadaama lamadii maalmood ee laha dhaafi qodobada laku dooday murunka dhali iyo haayeen in dowladda federaalka soomaaliya iyo muddo kororhsi samaysata banaa saacado hadareeraha ama wakhtiyada soo socda la falahayay ini madaxdaasi ama sharka laha ku saara warmurtiyeed iyo wada saxiixeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ee ku qiib galay shirka magaalada kismaayo